waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
baarlamaanka gobolka victoria ayaa dhowaan la filayaa in la horgeeyo sharci lagu mamnuucayo in la isku dayo in la bedelo ama la caburiyo dadka u hawooda ama guursada dadka ay isku jinsiga yihiin iyo kuwa iska bedela jinsiga ay u dhasheen sida wiil haween ama gabar iska dhigay ama gabar wiil isu bedeshay dadkaas oo loo yaqaano transgender sharcigan oo loo yaqaano gay conversion therapy bill ayaa sidaa ku qoran waxaa lagu sheegay in lagu ciribtirayo dhacdooyinka habdhaqanka lagu bedelo ama lagu caburiyo dadkaasi iyo in lagu difaaco xuquuqul bini-aadankooda laguna xaqiijiyo in dhammaan shacabka ciday doonaanba ha u galmoodeene ama jinsiyaday rabaanba ha qaateene ay dareemaan in laga soo dhoweynayo qiimana ay ka leeyihiin victoria ayna xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan nolol aysan cidna cidna ka qarsanayn kuna faraxsan yihiin sharcigan ayaase walaac badan ka dhex abuuray madaxda diimaha kala duwan iyo xirfadleyda caafimaadka qaarkood iyagoo ku doodaya in sharcigan uu dembi ka dhigayo adeegyo diimeed iyo kuwo caafimaad oo dadkaas loo fidin lahaa xilli ay aada ugu baahan yihiin qoraal ballaaran oo ay ku saxiixan yihiin madaxdiimeedyo ay ku jiraan dhowr urur oo madhabda kaatooliga ah iyo golaha islaamka victoria ayay kaga codsadeen dowladda gobolka victoria inay hakiso ansixinta sharcigan ayna dowladdu la fadhiisato madaxda diimaha si ay uga wada hadlaan arrimaha ay ka walaacsan yihiin madaxda diimaha ayaa qaba in dadkaasi ay u baahan karaan talooyin iyo waano ay ka helaan madaxda diimahooda aysanna sax ahayn intaasi sharci darro laga dhigo laakiin kooxaha u ololeynaya sharcigan ayaa ku doodaya in haddii taladu aysan ahayn mid qofka lagu bedelayo ama lagu caburinayo dareenkiisa iyadoo loo adeegsanayo diin uusan sharcigu waxba ka qabin ee la diidan yahay in qofka lagu yiraahdo waxa aad samaynayso waa xaaraan ama waa dembi waana inaad ka fogaato ama ka noqoto oo aad noqoto qof u hawooda ama la galmooda jinsiga kale ma aha kooxaha diimaha oo keliya kuwa walaaca ka muujinaya ee waxaa sidoo kale ku qaybsamay arrintan xisbiga liberaalka ee victoria oo shir kadib go-aansaday inaysan taageerin laakiin aysanna kasoo horjeensan sharcigaasi sharcigan ayaa dhigaya in haddii aad isku daydo inaad qofka ka bedasho ama ka caburiso dareenkiisa galmood inaad mutaysan karto toban sano oo xariga diimaha intooda badan gaar ahaan kuwa aada muxaafidka u ah ayaa kasoo horjeeda dadka isku jinsiga ah ee isu hawooda ama isguursada intii sharcigan hadalhayntiisu bilaabatayna waxaa warbaahinta ka buuxay dad iyagu leh dhibaato badan ayaa naga soo martay iskuday lagu doonayay inna la bedelo waxayna sheegeen in taasi dhibaatooyin dhanka maskaxda ay u geysatay dowladda ayaa ku doodaysa in aragtida ah in qofku uu ka noqon karo ama iska bedeli karo inuu yahay qof u hawoodo qof kaloo ay isku jinsi yihiin ay tahay arrin qalad ah oo aan waxba ka jirin dadkuna ay ku dhasheen sidaas ka bedelidduna ay dhibaato uun u keenayso haddaba sida hadda sharcigu u qoran yahay sidee bay u saameyn kartaa qoys matalan muslim ah oo ilmo ay dhaleen uu ku yidhaahdo anigu waxaan ahay dadka u hawooda dadka isku jinsiga ama waxgeyga loo yaqaano haddii waalid ahaan aad tiraahdo ama qur-aan baan ku saaraya iyo waxa la mid a waxaa dhici kartaa inaad xabsi ku mutaysato arrintaasi adeel salmon waa ku-xigeenka madaxa golaha islaamka ee victoria wuxuu sheegay in mabdi'iyan ay taageersan yihiin in la mamnuuco wax kasta oo dhibaato u geysanaya laguna khasbayo dadkaasi laakiin sharcigan uu sharci darro ka dhigayo talooyin qofkaasi u baahan yahay oo ay ka heli karaan hogaamiyaasha diinta walaaceenu wuxuu la xiriiraa awoodda madaxda diimuhu ay u leeyihiin inay talo qof qof a siiyaan qofka dhibaatadu haysato ayna taageeraan dadkaas iyagoo maraya ama ku dhex jira safar ah in ama ay isbedelayaan ama ay markaasi ogaanayaan dareenkooda siday u cabiri lahaayeen marar badan way wareersan yihiin ayuu yidhi su-aale ayayna qabaan waxayna rabaan inay diintooda haystaan waxayna u baahan yihiin in la hago oo talooyin la siiyo waxaan aaminsannahay in sharcigan iyadooba ay dhici karto inaysan ulaka ahayn inuu xadidayo intaasi dhacdo oo dadkaasi la taageero ayuu yidhi adel salman andi merig waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka victoria sidoo kalena leh laba caruura oo transgender ah oo wiil uu dhalayna waxa uu isu bedelay gabar gabadhii uu dhalayna waxay isu bedeshay wiil wuxuu aada u taageersan yahay sharcigan la marinayo baarlamaanka victoria isagoo sheegay in dadkaasi u baahan yihiin oo keliya taageero ee aysan u baahnayn caburin iyo in laysku dayo in la bedelo ama la dhaleeceeyo habnololeedkooda waxaan leeyahay laba ilmood oo transgender ah waana ogahay caqabadaha ay soo mareen caqabadaha annaga qoys ahaan aan soo marnay iyo bulshadu sida ay noola dhaqantay mararka qaarkood tacadiyo ayaa nagna lagu kici jiray ayuu yidhi bremiyerka gobolka victoria ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sharcigan uu mari doono labada aqal ee baarlamaanka isagoo u baahan oo keliya saddex xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare waxaase la filayaa inuu helayo taageero ku filan oo sharcigan labada aqalba looga ansixiyo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho